barasaabka ismaamul goboleedka mombasa mudane cabdisame shariif naasir ayaa waxa uu ka guddoomay hay-adda dowladda u qaabilsan dhinaca qaybinta daawooyinka ee marka magaceeda lasoo gaabiya loo yaqaan kemsa daawooyinna loogu talagalay in laga qaybiyo isbitaalada dowladda ismaamul goboleedka mombasa hay-adda kemsa ayaa daawooyin ay ku kacayso konton milyan oo shilin in ka badan waxay u qoontaysay ismaamul goboleedka mombasa iyadoona haatan qaybtii ugu horreysay oo gaaraysa toddoba milyan oo shilin uu barasaabka ismaamul goboleedka mombasa uu la wareegay hizi za kwanza ni milioni takriban saba na nyingine za wiki ijayo zitakuwa ni milioni arobaini na sita kwa hivyo dawa ambazo kwamba zinaingia katika facilities zetu itakuwa ni milioni hamsini na karibu milioni sitini za dawa ambazo kwamba zitakuweko.
dowladda ismaamul goboleedka mombasa ayaa waxa ay sheegtay inay daawooyinkan ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan siddeetan kun oo qof oo ka mid ah dadka magaalada mombasa ku nool iyadoona ay weli ay socoto diiwaangelinta kaarka caymiska caafimaadka n h f oo ay dowladda ismaamul goboleedka mombasa ay diiwaangelinayso dadka danyartaa ayaan awoodin inay isbitaalada ay isaga bixiyaan kharash jeebkooda wasiiradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka mombasa subaaha axmed ayaa waxa ay sheegtay inay xoojin doonto dowladda ismaamul goboleedka mombasa siday u heli lahaayeen dadka danyartaa inay helaan kaarka caymiska caafimaadka ee ay dowladdu ay bixinayso kharashaadkeeda We expect 80,000 members to benefit from this cover.
Na upande wangu mimi ni kuhakikisha kuwa nimelipa hiyo NHIF. Sina deni, sina deni na KEMSA.
barasaabka ismaamul goboleedka mombasa cabdisame shariif naasir ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha dowladda hoos yimaada inaysan jirin wax deymaha ay ku leeyihiin dowladdiisa mombasa maxamed bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa